wakiiladan uu hogaaminayo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar maxamed diiriye guuray oo ka kala socday wasaaradda qorshaynta qaranka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa socdaalkooda u ahaa u kuurgaridda waxtarka iyo sida ay u shaqeeyaan layrarka cadceedda ku shaqeeya ee soolarka oo bishii sagaalaad ee sannadkii hore laga hirgeliyey degmada caabud waaq waxaana mas-uuliyiintan kormeerkooda ka hor ay kulan la qaateen maamulka degmada caabud waaq iyo guddiga dabagalka layrarka cadceedda ku shaqeeya iyagoona intaasi kadib socdaal dheer ku soo maray magaalada waxaana bulshada ay ka xog waraysteen sida ay u munaafacsadeen soolarka laga hirgeliyey magaalada caabud waaq madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada caabud waaq muuse axmed maxamed muuse inji ayaa sidan u sheegay warbaahinta caawayto aannu kormeer ku samaynaynay soolarkii oo laba raata kale ahaa midda koowaad konton waxay gelisay laba kun iyo lix iyo tobankii bishii maars ka kalena waxaa la geliyey laba kun toddobiyo toban bishii sebtembar iskudar qalabka la geliyey ee xagga soolarkaa waa boqol iyo toban oo ku fadhiya afar kun iyo afar boqol oo mitir cabdulqaadir cabdisalaan oo ka socday wasaaradda qorshaynta qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya iyo sayid cali cumar oo isna ka socday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in socdaalkooda uu ahaa ukurgelidda mashaariicdii laga hirgeliyey degmada safarkeennan aan ku joogno muddo afar beriya deegaanada waxaanuna ugu kuurgelaynay in aan wax ka ogaanno mashaariicdii ay laga fuliyey deegaanka khaasatan wasaaradda qorshaynta ee federaalku aad bay waxay ugu faraxsan tahay in ay wakhti ku bixiso una kuurgasho baahayaha hoose ee bulshada safarkaas ujeedkiisa wuxuu ahaa inaan kormeer ugu nimaanno mashaariicdii dowladda federaalk soomaaliya ee ka fulayey deegaanadan dowladda soomaaliya ayadoo ka jawaabaysa baahida degmo kasta ayaad arkaysaan saacaddan inaan joogno deegaan ka mida deegaanada galmudug oo xilli dambeeya tahay socdaalkeenina wuxuu ahaa socdaal nabadeed ooan ugu yaraan saddex kilomitir aan kusoo dhex wareegnay cabduwaaq qaar ka mida guddiga dabagalka leyrarka ku shaqeeya cadceedda iyo mid ka mid ah dadka ku ganacsada hareeraha waddada ayaa sheegay in leyrarkan cadceedda ku shaqeeya ay ka qayb qaateen horumarka magaalada waxaan joognaa waa xilli fiida oo ay degmadii dhammaanteed bulshadii ay ka faa'iidaysanayaan solar systemkii waxay keentay isdhexgalkii dhallinyarada waxay keentay ganacsigii waxay kor u qaaday amnigii waxay kor u qaaday waxbarashadii
asalaamu calaykum dhammaan waxaan salaamayaa marti sharafta caawanu lagu sugan magaalada caawad waaq magaalada oo caawa ay iskugu timid marti qaaliya oo ay magaaladu caawa jawi macaan ku degan tahay nabad leedahay maasha allah caawa halkan waxaan uga hambalyaynayaa hay-adda maamulka dhammaan waa dowladda kurtu waan u hambalyaynayaa midda kale caawa waxaa farxad igu ah inay solar system nala siiyey ayadoo soolarkaas uu noo qabanaya waxyaalo badan sida inaan ku hoos ganacsanno oo dumarkii waxyaro waxyararka ahaa ay ilmahooda nolol maalmeedka uga raadsadaan sida gabdhihii oo guryihii maalinkii oo dhan ka shaqaynaya oo raggii u shaqaynaya oo hooyooyinkood u shaqaynaya habeenkii ay ka faanay wax ku soo bartaan oo eedaystaan soolarkaas intifaacaadka uu leeyahay oo mugdigii laga baxay dhibaatooyin badan bay lahayd markii mugdigu lagu jiray tuugooyin badan baa lala kulmi jiray laakiin hadda yar leer bay leedahay sidaa aragtaanba waa maalacad ugu dambayntii ayaa waxaa goobta kormeerka ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug cumar maxamed diiriye guuraye innagoo u kuurgalaynay dhinacyo badan ay ka mid ahayd soolarka degmada caabudwaaq iyo waxtarkiisa iyo sida uu shaqaynhayo aan amniga iyo deganaanshaha iyo xaaladda ay ku sugan yihiin reer caabudwaaq ayaala cabdulaahi jaamac rediyo daljir caabudwaaq